maalinta caalamiga ee waxbarashada waxaa la qabtaa labaatan iyo afarta janaayo sanad kasta waxaana ujeedadeedu ay tahay in la xuso muhiimadda waxbarashada iyo doorka ay ku leedahay horumarka bulshada iyo caalamka oo dhan maalintan waxaa la qabtaa dhacdooyin iyo wacyigelin ku saabsan sidii loo horumarin lahaa waxbarashada loona hubin lahaa in dhammaan carruurta iyo dadka waaweyn ay heleen fursad waxbarasho oo tayo leh maalinta caalamiga ee waxbarashada waxaa lagu taageeraa ujeedooyinka horumarinta joogtada ahi gaar ahaan ujeedka afaraad waxbarashada tayada leh iyo waxbarashada dhammaan sidoo kalena maalintan waxaa lagu xusaa xuquuqda qof walba in uu helo waxbarasho iyo sida ay waxbarashadu uga qayb qaadan karto yareynta faqriga iyo kor uqaadista caafimaadka iyo horumarinta bulshada waxaa sidoo kale la dareensiiyaa dadka inay waxbarashadu ay tahay aalad awood u siinayso dadka inay ka qayb qaataan bulshooyinka islamarkaana ay wax weyn ka bedeli karto noloshooda waxaa muhiim ah in loo wada istaago sidii dhammaan dadka gaar ahaan haweenka iyo carruurta ku nool meelaha fogfog ay u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh maalintan waxaa sidoo kale lagu xasuusinayaa madaxda iyo hay-adaha caalamiga inay xoojiyaan dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada dunida oo dhan guddoomiyaha waxbarashada gobolka jubbada hoose cabdi cumar maxamed ayaa waxa ugu horeyn ka warbixiyey muhiimadda ay maanta oo kale u leedahay bulshada soomaaliyeed aad bay wax weyn inooga dhigan tahay waayo maanta waa maalin u baahan in la xuso maalin u baahan waalidiinta in maaragtay ay ogaaan oy aada oga warqabaan oo aan wacyigelin u samaynayno waalidiinta oon kala hadlayno waxbarashada casriga ee loo baahan yahay la jaan qaado iyo iyadoo ayadana maaragtay laga hadlayo saameynta waxbarashada ay ku yeelanayso telefoonada iyo adeegyadan casriga ay ku yeelanayaan qaar ka mid ah maamulayaasha iskuullada ku yaala degmada kismaayo ayaana waxaan ka waraystay in carruurta ay si siman wax u baraan iyo waxa uga qorshaysan horumarinta waxbarashada ee deegaanka waxaana dadka soomaaliyeed ku boorinayaa inay dadaalkooda dhinaca waxbarashada ay horumariyaan oo laba jibaaraan maxaa yeelay ummad waxbaratay iyo ummad aanan waxbarnin isku mid maaha waxyaabaha hadda kala sarraysiiyey bulshada caalamkana waxaa ka mid ah lamber one waxaan dhihi karaa waa waxbarashada intayda waxay tahay keliya inay waxbarashada adkeeyaan waayo ummad waxbaratay ummad aanan waxbarin isku mid maaha waxa horumar lagu gaaro adduun iyo aqrana waa waxbarasho ka fariintayda dhammaan bulshada reer kismaayo iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed ee codkeyga maqlaysa aan hawada u marin lahaa waxay tahay waxaa keliya in xoogga la saara ay tahay waddankeenna iyo bulshadeennaba horumar wanaagsan ay u gaaraan waxbarashada waxbarashada la adkeeyo xoogana la saaro yiigsi iyo maaragtay goolis fiican oo dhinaca waxbarashadana qof walba oo soomaaliyeed oo nool oo haya u lahaado meesha keliya horumar laga raadanayana ay noqoto waxbarashada karaanka annaga wacyi gelino kuwa banaankaana saas oo kaleeto aan in badan ku boorinay maaragtay inay goobaha waxbarashada la aado haddana waa dadaalka socday mid ka mid a umaan dhihi karaa oo dadka in la baraarujiyo oo waxbarashada lagu baraarujiyo oo qiimaha ay leedahay lagu baraarujiyo oo jahliga xumuu leeyahay laga wacdigeliyo aad baan usoo dhaweynaynaa